Hifadhi ya siha la sii bilowday
weli waxaynu ku jiraa doodii aynu ka doodaynay aqalka iyo waxa la dhigo ama aqalka iyo gurgurkiisa aqalka iyo surayadiisa aqalka iyo dugashiyihiisa aqalka iyo maacuunkiisa ama muleenkiisa ama magaan magaanyadiisa magaadiisa magaan magaadiisa hadda weli waynu wadnaa waa odayaashaa ka doodaya maantana doodeenu maanta waxay noqon waxaa ka doodayaa ninka la yidhaahdo fiqi buraale daahir afqarshe dhega weyne almudiir axmed nuur oo isaguna soo jeedinaya oo isagu soo jeedinta ku leh maanta jaalayaal doodeenu waxay noqon doontaa waa qubane warkeenu isma xixigo warku hadda waxbaynu kusoo baxaya waxaad moodeen inaynu ka tagnay ayaynu dib inoogu soo noqon doona maanta waxaynu ku noqonaynaa aqalkii miyiga iyo aqalkii magaalo oo isdhex yaal weelkooda ama muleenkooda ama inta wax lagu cuno maacuunka la yidhaahdo ayaynu weli ku dhex jiraa maanta eraha inoo ka horreeya wuxuu yahay xeero xeerood maxaa laga sameeyaa imisay qaybood xeeradu u qaybsantaa waa xeero xeeradu imisay u qaybsantaa inteebaa maxaa laga sameeyaa sideebaa loogu dhaqmaa waxaan ku horaysiinayaa daahir ab qarshe oo raggii yidhi ah xeero badhaa noogu keen faruhu waa ceebe
axmedo waad mahadsan tahay xeedho waxaa la yidhaahdaa shay laga qoro dhirteenna markaasuu kala yahay jaadad badan markaa shayga qaaliga ah galbeed buu ka yimaadayo geed la yahdo garbi oo qodax yar yar leh oo si gooniya u baxda oo gun weyn leh sida geedkan la yidhaahdo yaaq dhir caynkaas oo kala ahoo galbeed ka baxda yaa laga qoraa garbi baa la yidhaahdaa xeedhadan aad maqashee layado xeedha adari ee dhulkaa laga keenaa dhulkaasa garbidu ku badan tahay dhulka ka kale ee soomaalidan kuma yaallo galbeed buu jiraa dhulkaa cadowga inaga haysto markaas sida dheriga wanaagsani kolkuu qallalo haweenka sameeya farta ay sidaa ugu dhuftaan oo u danano oo kale iyay u danantaa wax aan jabayna weeye wax qurux badan weeye shay qaaliya weeye iyadii markaa noocyo badan bay u kala kacdaado xeedho waxaa la yahdaa xeedho ballaadh oo waa xeedhada soorta weyn ee diyaafadaha ah lagu guro kuwana waa ka yaryaryihiinoo xad ma leh hoos bay u soo kacaan ilaa aad ku aragto mid yar oo qoobad la yidhaahdo ilmaha yar wax loogu rido carruurtu siday u kala yaryartahay sida kuwa aan wax wada cuni karayne wadaagaynin ilmaha yar mid wax loogu ridaabay dabeed hoosna ugu soo siman tahay taa diyaafadda weyn lagu samaynayana way u sarraysaa midi waxay leedahay afar rukun oo hoosta ah sifaalna waa la hoos dhigaa kii aanu markii hore soo marray oo la leeyahay cuntadu hadday ku daadato iyo guriga kale baabi'inin waa xeedho weyn oo aan gurigaba laga qaadin dhaax oo marka hore ninkii xoolale u samaystay inuu diyaafadda uun ku bixiyo oo xeedhyaha ka waaweyn oo rag tiro badan ayaa gala markaasa dabadeed kolkay kuwaasu subagga iyo caanaha iyo bariidka ama xaruurka lagu sameeyey ka fulaan in la eg baa markaana geli karta waa xeedhyaha waaweyn ee diyaafadda lagu bixiyaa waxaa jirta xeedho layada xeedha sibidi oo inta aanay jirin fujaanada tan dibadda inooga yimi ahaayeen kuwa gabdhaha lagu raro ee muqmadda lagu rido ee la afsaaro ee dabadeedna dhulka maxfalka ahe waaweyn afka lagaga gooyo ee satiyaasha leh weeyaanoo iyaduna waa xeedho qurux badan oo sida loo sameeyey fujaanada oo kale oo waxa la yidhahdaa sibidi xeedhyuhu iyaga oo badan oo sidaa aan kuu sheegay taa weyn ee rukumalayda ah iyo taa yaree qoobadda ah iyo xeedhisibidiida iyo noocyada u kala kaca yaa horta iyagu aanan ahayn meel xad oo ay ku go-aan ninkii jiray wuxuu yidhi rukumaley ee nimanka kala maagayay rukumaley waxaan xeedhadii ruuska uga buuxsay inay afar rukun leedahay halkaa ku garo ama aan idaha raayax uga dhigay sida tan roob laayey rooblaayey waxaan idhi nimankii cirki cirshiga raari jiray Raari jiray.
raabsi ay gabayne yay gaabine kuwaasaan leeyahay maarata baanidaha badan oo wada dhalay raabsi ay gabayne waad garanaysaa xeerada rukumada waxaan rukumaley rukumaley waxaan xeedhadii xeeradii ruuska uga buuxay ruus waa beriid ha Ha.
ama aan adhiga raayax uga dhigay amaan ariga raayax uga dhig sida tan rooblaayey rooblaayey oo iska daadii sabcaar nimankii cishiga raari jiray raari jiray raabsi ay gabayne raamsi kale ha cuneen waxaasoo dhan Iska dhergeen.
aya rukumalayna buuxi Ah.
adhigana iska qalfiyi Iska qalfiyi.
ruulaayey taas ay u kaliftaan nimankaas waxay cunaan Haya.
uun yay waayin Mm.
nimankii daba cirshiga rarana waad garanaysaa waa reer laas faray Reer laas faray.
halkaa weeye Haye.
dabad xeeradu Mm.
sidaasaanay xadna u kala lahayn una tiro badan tahay Mm.
intii aan fujaankan iyo waxaanu aanay jirinna iyo sixniga iyo wax iyo sixniga iyo waxaanu aanu jirinna Mm.
qorigaa unbaa ka shaqayn jiray Mhm.
waddankeena maanta koobkan biyaha la darsanayaa ma jirin kalax buu ahaa haantu waxay ahayd ama qori ama haan haddee baxubay hooyadu tushay wax badan oo aynaan markaa u ixtaali jirin oo dhulkeenna aynu kaga manafcaadsan jirnay oo haweenka iyo ragguba ka shaqayn jireen yaynu ku noolaan jirnay haddee bal anigu intaasaan ka gaadhay Aye.
xeeladii aada su-aashay waxaan u wareegayaa fiqi buraale fiqi buraale waa ragga xeryaha xeryaha magacyadooda yaqaan oo wuxuu u yaqaanaa baan moodayaa inuu kaa badin doonaan moodayaa daahirow sababtoo ah waa wadaad oo wadaad adigu intaad fardaha iyo meelaha kale iyo geelaya ku mashquulsanayd isagu xeeradahaas waa tii warka loogu ridayay.
waa tii warka loogu ridayay, way naga badiyaaye waxaan leenahay fiqi buraalow eh, adoo fiqi ah maxaa xeerada qaybaheeda iyo intaa uu u qaybshay ninka la yidhaahdo eh, dairabkaas maxaad ku dari lahayd
Eh, intaas uu awdaahir yidhi wax badan ku dari maayo sababta oo ah laba eray baase ku kordhinaya xeedhada yar ee qoobadda la yidhaahdo halkan waxaa laga yidhahdaa kurbin marka kurbintaasu waxay u gooni tahay dadka badiba bunka maxaa yeelay dad walba balwad gooniduu leeyahado culimada koonfureed marka la xurmaynaayo ee ama la ducaysanayo waxaa loo keenaa kurbintaa oo bun lagu waxeeyey marka aashan la shiilo bunka oo la shiilo oo la hagaajiyo yaa lagu shubaa kurbinta ah markaasaa halkaas ay kula baxday kurbin waa kow saddexda kale waan la qabaa xeedha ballaadha iyo rukumeli rukumada iyo xeedha sibidida sibidi haa Ah.
waan la qabaa aan laakiin qoobad baad ku dartay laakiin waxaan ku daray ee ee kurbin baan ku daray qoobadi waa jirtay laakiin kurbin baan ku daray magac kale oo lagu dari doonaana waa jiraa laakiin waa iga maqan yahay magac kale isla jira annagu waxaanu ku darnaa Ah.
xeeradayaa joogdheer joogdheer joogdheer ama joogdheer ah joogdheer waa ah xeero sidaa afar rukunaydaas oo Fadhida.
fadhiirto oo sidaa u dheero Ah.
waa iyaduna waa xeer dayaafadeed Waa jirtaa iyaduna.
ama xeer dayaafadeed Ah.
ama joog dheer Waa jirtaa.
xeeradaa joogga dheer hun hajari gulaanba Ah.
ku jirta habari tirinaysa Ah.
xeeradeer joogga dheer Waka.
waroy hun hajari bay ku tirisay geedaha kale ee laga qoro xeero badhaalana sidaas caashan geedkaas karbida la yihahdo looga qoro galbeed ah xaggeedka kalena waxaa looga qoraa yoocada yoocada Ah.
haye geedka yoocada la yihahdo Ayaa laga qoraa.
yaa laga qoraa waa kow oo iyadaa kalaxa Mm.
iyo xeedhaan xeer ballaadhaas Ah, ah.
labadaba leh Haye.
mana jabto iyadu Ah, yoocadu ma jabto Ma jabto.
ma jabto Ah.
Ah.
oo waa geedaha iyaguna caanka ah.
caanka marka xeeryuhu reer miyigii badiba ah waa kuwa caynkaas ah ah oo rag qoro orof xeedha sibididaa ah anigu meelayna ka soo gashay garan maaye ah laakiin iyadoo la qoraayo anigu ma arkin xeedha sibidida sibidi kana wa- wanaagsan xeedyaha kale ka wanaagsan iyadu waa sabtayaashaasay leedahay oo sida uu daahirka u sheegay Mm.
xitaa haddii wax lagu guro Mm.
way ku dhiridaa duxdu kama baxdo inta badan isku mid aad tihin intiina Ah.
isku mid aad tihin Ninkaan Ah, warginayo.
marka ee Soo ma?
wax ee, dheeraad aan ku daraya Ma jiro.
may jiraan waxaan u wareegayaa Dheg weyne.
dhinaca kan ninkan dheeg weyne waxaan ka laabanaya waxbaan kusoo gurmaya cali mudiir baan u wareegayaa oo raggii xeelada qori jiray ag joogi jiray oo ceelbuur ka yimi waa meeshii aniga ceel guur kama imaan Eh, la oran jiray maxay ahayd waxaa lagu sameeyaa geedka la yidhaahdo en, alaab badan oo lagu qoro farsamayahaniin badani joogta bal cali mudiirow adiguna maxaad inkasta adna wadaad tahay oo aanad yaraysanayn
horta waxyaalo badan waad iga badisaa qoladiinnan odayaalkan reer nugaaladii reer bari laakiin xeerooyinkaana idinka badshi sababta waxaa weeye ducadiinuba waa yartaha adinka badarka iyo beeraha namaba tabcataan waxaad ku badisaan fardaha iyo geela iyo isdhaca iyo isdilka iyo waxyaalkaas cadan laga keeni jira waa iga badisaan laakiin iyo badaha iyo kalluunka laakiin haddii la yidhaahdo magacyada een, xeeryaha iyo sida loo cuno iyo cuntada iyo kartida cuntada iyo cirka iyo cunto cuno ogaanta taas idinku shaqo kuma lihidina ah far shan far oo calaacala iyo waxaas xeerooyinku waa badan yihiin laakiin aniga nafsadayda inkasta ay badan yihiin maskaxdayda kuma wada jiraan laakiin rag aad u yaqaanaa jira laakiin waxaan ogahay una in adinka idinka dhaam dhinacaas horta xeerooyinku way badan yihiin waxa loo isticmaala waa badan yihiin marka ugu horeysa waxaa jirta mid la yidhaah kur kur gerger kur gergereed kurgergareed gergerka waxaa weeye meesha oo da- ducada gergerka waa meesha laiskugu yimaado kulanka laiskugu oo yimaado lagu gardhiganayo maya waa kulanka kulanka kulanka haa waa meesha lagu gerger gardhiganayo.
waxaa weeye cidad badan dad badana Tacdaarta.
tacdaarta weeye gerger xeero gerger, waa.
ha waxaa weeye xeero weyn oo saddex nin afar nin inay qaada maahane Mm, aanan qaadi karin.
anina qaadi karin waa joogdheer tayada ah Ah.
gerger baa la yidhaahdaa oo ninkaas gergero ciddaana soo karinaysa ciddaa gergeray soo karinaysaa oo waxaa loo soo saaraa awr maana dad ma qaado meel la yidhaahdo waxaa laiskugu yimaadaadaa daharo Mm, oo laiskugu tago iyo meel shir ah oo qabiil dhan iskugu imaanaya wey ayada.
waxaa la joogayaa oo afar iyo shan wiig baa la joogayaa Mm.
ma qurmo ma halaabo waa xeero gerger haa Haya.
waa la soo karinaa Mm.
ratiyaa la soo saaraya caanaa la soo saaraya awrta meeshaasoo dhammaa lagu cunayaa reer reer waqooyigiinaas toban nin intay cunto hal nin baa cunaya halka beentay maantaas runtaa wey Ah.
markhaati marka markaa- intaas aan lagu daracaliye waa runtiisa sidaa uu sheegay anigu waan ka qayb galay xeero gergerta anigu raay waa oo waxaan ka qayb galay meesha la yidhaahdo xa- ee, barafka xa- ee, cumar bombor ah meesha la yidhaahdo Ah.
ceel baraf ceelbar yaan kaga qayb galay aye markaas jawhar gadaashiisa.
Ah, jawhar gadaashiisa Mm.
sidaasa inta la midhaa bil dhan waxaa la soo guriyey oo la soo guraayey oo geelii la keenay la qarayay oo adhigii la keenay oo masagadii la keenay oo caanihii la keenay oo wax walba la keenay yaa markaa ugu dambaysa maalin walba loodhanayaa nin walba cadkaaga tilmaamo haa runtiis Ah, markaasaa war yaa reer hebel ka joogaay yaa heble ka joogaay yaa reerkaa ka jooga markaasa nin walba wuxuu yidhaha tilmaamanaya yaa nin walba xubintiisa waa si Ah, nin yaa walba boqol ka xubintiisa.
jooga yaa islaw ka jooga Ah.
yaa yaa reer eh, cidaarood ka jooga yaa shaydaanka waxaasaa la leeyahay markaasaa nin walba cadki xubinta uu leeyahay Ah.
waa caano waa la siinaya
waa xeero gergero waa yaaba xeer gargar baa jira kur baa la yidhaahdaa Aye.
qoob bay leedahay oo waaweyn tahay oo adiga dadka gaagaaban maba gaari karaan Aye, waxaa jira kur qur-aan qur-quraan baa jira kur qur-aan Aye.
qur-aanka isagana uun wax uun lagu ducaysto weeye magaca waa isku dhow yihiin waa kur qur-aan waa kun gargar aa la yidhaahdaa Aye.
waxaa jira xeero dhallaan saad u sheegteen waa qoobinta qoobinta Haa.
Aye, waxaa jira seraf ayaa jirta Aye.
seraf ayaa jirta aye.
waxaa jira muxuu ahaaye ku- kur duraamo kurduraama Haa.
Aye.
duraamo iyo gargarka iyo qur-aanka iyo waxaasoo dhan waa isku mid hase yeeshee Aye.
een, habkay u qoran yihiin iyo weynanka Aye.
marna yani isla xeeradi weyneed Aye.
a waxaa leeyahay waa kur qur-aan Aye.
qur-aanka waa uun ducadi Aye.
waa gerger Aye.
waa duraamo Duraamo.
waa isku hal oo waa xeero nooci la bixiyaa lagu magacaabaya Haa.
wixii loo bixinayay markaas Haa.
mar waxaa weeye qur-aana la aqrisadaa Haa.
mar een, xoogaa een, qabiilkaa ku shira Haa.
oo shir baa lagu sameeyaa Haa.
marka waxaa weeye Haa.
badarkaas la soo kariyo oo gabadha kari taqaanaa ay kariso Haa.
midiyaa lagu gooyaa Aye.
ableeyaa lagu gooyaa Aye.
ma gooy ma wax kale laguma gooy karo inta midi magaciisa maxaa la yidhahdaa badarka ah badarka waa la soo karinaa horta badarka horta waa la soo karinaa haye wuu adag yahay haye magaciisa ku noqo magaciisa badarka ah badarka waxaa la yidhaahdaa garger badarka garger loo soo kariyo gargar weeye badar garger weeye haa haye maa kari taqaanaa karinaysa bahalkaa weynaa lagu ridaa derin baa loo dhigayaa nadiifa Mm.
saasaa loogu ridaa ayada nafsadeeda marka hore saliid subag bay leedahay badarka ku dhegi maayo waa la ridaa tooreeyaa lagu waxaynayaa Ee, waa loo jajeexiyey inta la inta la jeexjeexo ayaa muxuu ahaaye lagu ridayaa bacdayn raggu way cunayaan waa la saaraa haddana markay xoogaa cunaanba waa lagu daraa haya yaa loo saaraa ha laleeyahay kanoo kaleeto a gacanta lagu qaadaya waa loogu darayaa caanaha waa loogu darayaa marka sida uu sheegaayo dhallinyarada waa meel garmadowda waa meel culimada waa culummada waa meel culummada waxooda waa la dhadhaminaa Ah, Cun- cun- cunto aan la soo dhadhamin culimada lama geeyo culumaan looma geeyo caanaha iyo cuntada waa sbeshal hilibkoodu waa sbeshal odayaalka iyo gobtu waa sbeshal dhallinyaraduna waa iska caadi bacdayn wiig dhan baa lagu cunayaa markii la dhammeeyo cuntadaas Een, wixii ka hara waa la qaadanayaa ge- geeleydii magciisa qaadanaya wiig hadduu yaalo ma halaabaayo waa uun dhagax caanaa lagu cunaa marka waxaa weeye mar waa masago sigaara loo kariyey marna diir weeye laakiin diirta sidaa adinku u maqasheen maaha diir buda la yidhaahdaa markaas waa gooni waa ka gooni wayna ka macda hatan kaleeto oo de- masagada iyo digirta digirtaa mac marka si fiican loo karsho digirtaa mac haddii se adiga lagu siiyo ma kala garanaysid waxaa jira mar digirta iyo laysku ayimo masagada ama gacato iyo diir laysku ay- gocoso aad tidhaahdaane laysku ayimo ama diir iyo gocoso laysku ayimo aa jira marka laysku ayimo waxaa ka macaanta badana waad garanaysaa laakiin wuxuu yahay ma taqaani markay jiilaal tahay oonu suba oo caanuhu badnayn subagaa lagu cunaa iyo maraq marka caana jiraanna maraqaa waxaa lagu cunaa caano ama geel amba ari waxaa weeye waan hubaa reer waqooyigiinaas ha- eh, toban nin iyo hal nin oo dadka aan sheegaya hal nin baa cunto badan hal nin baa cunto badan waxaa laga yaabaa marka dhallinyaradaas ay wax cunayso been ma aha laba saac inay fadhiyaan laba saac oo la cunayo waa lagu beretaramaa weliba waa lagu beretamaa laba saac wax waa la cunayaa qalaf qalafa intaad siisaan adinku tegi lahede laba saac gacantaasaa lagu cunayaa gacantiisaasu mar intay qaado adee waa ku deeqdaa marka waxaa la yidhaahdaa shan faroo iyo calaa calaa la yidhahdaa saasuu intuu yidhaahdo badarka oo inta ku rido meeshaanu saaraya inta kaleetana waa caano markaasuu rrrr siinaya oo darbis haa nimankaas markay wax cunayaa ninkiiba wuxuu fadhinayaa ugu yaraan laba saacadood oo wax cunaya badarkana waa lagu soo daraa caanahana waa lagu soo darayaa marka badarka kal cunidiisa iyo tabcidiisa iyo weelasha caynankeeda aniga de mogsoontaha waxaan iska ahay ha socotee ma aqaane raggi yaqiina ma jooge beer tabcideeda iyo cunto sida loo sameeyo iyo xeerooyinkeeda horta adinku ha ka hadlina laakiin wax kaloo aad ku fiican tihiin waa jira waa waa idinkaga baxa
waa mari marka ugu horreeya horta cali waa u malaynaynay oo dhowr walaxyo isku darsaday eh, ayaynu ugu malaynaynay ko inuu xeerada iyo- iyo- iyo- iyo alaabteeda naga badinayo markay ragga Kow.
joogaan ma hadla aniga waa mare xeerada xarunta lagu sameeyo ama farsamayahaniinta soomaaliyeed meesha ugu farsamayahansan ayaa hadduusan ka imanin aabihii ka yimi oo gurigooda sheekadu way taallaa waa ko waa ceelbuur waxaa lagu sameeyaa dabqaadka waxaa lagu sameeyaa burjukada waxaa lagu sameeyaa eh, eh, geedka la yidhahdo arad waa in la yidhahdo xeeryaha waxaa lagu sameeyaa girgiraha waxaa lagu sameeyaa waxaa soomaali wada gaara oo dhan oo alaabtaa u badan oo dhan horta ceelbuur waa xarunta meel kaloo lagu sameeyaa way jiraan laakiin xarunteeda weeye markaad halkaas inaad markaanti waxaan gantahay wax qorinta ama farshaxanimada ceelbuur eh, haddii eh, wax kaga horeeya oo soomaaliya maanta magaalo kaga horeysa ma jirto waa kow annagoo kolba anigu haddaan reer bari ahay ama reer beriga matelayo waxaanu qaadanaa waanu uga damaynaa waxay noogu sheegaan baanu qaadanaa magacay noogu sheegaan baanu idiga idiin soo gudbinaa idiga reer waqooyigiina inaga idiin soo gudbina oo doonya idinku keena waxaa la yidhahdaa- wa- waxaa la yidhahdaa burjiko waxaa yada girgire waxaa yada ka waxaan inii sheegnaa idaguna siina jirtaan qoladiina gee jirtaan waa ko cibaadada meesha bay ku jirtaa waxaan u gudmaan haddii xeero laga hadlay waa in iyadana fandhaa laga hadlay fandhaal waa in laga hadlay fandhaal ku imisuu u qaybsamaa maxaa laga qoraa sidee loogu dhaqmaa hawluhu qabtaa waa maxay waa fandhaal mar haddii xeero laga hadlay fandhaal baa xiga waxaan ku horaysiinayaa ninka la yaabo fiqi buraare
fandhaal marka la yidhaahdo anigu saddex baan u aqaana fandhaal marka ugu horeysa waxaad ii qabataa ninka ugu weyn oo la yidhahdo bixiye ah ninkaa bixiye la yidhaahdo waa qori waxaana laga qoraa geed dhiro badan baa isaga laga qoraa hadduu bixiyaha yahay horta geedka aan kuu sheegayey ee la yidhaahdo yoocada waa laga qoraa waa ko hadduu yar yahayna waxaa laga qoraa himirta
himirta ah yaa laga qoraa inay himirta muurmuursugu dar ah ashaba markay arrinta suu gabyaye
miindisaysa ah inaad himirta mudmudsaad mahindisaysaan mooyaa ka baxay reerahaad magac wadaagteen ugaadeenna miis way ku sheegay muhuradiisii waa marka caashaan gabagaas himirtu waa geedkaas midhano way leedahay oo waa la cunaa oo waxa weeye hawdkay badiba ku badantay xagga nugaaleed ma jirto ah wuxuuna quruxdiisana waad yaabaysaadoo wuu dhalaalayaadoo isaga had iyo goor wax lamidii ma jira gas ma yeesho laakiin tan kale ee ma garanaysaa yoocadu gas bay yeelataa kalexeeda iyo iyo bixiyaheeduba waa kow markaynu kaasba marka bixiyahaasu waxa bixiye loo yidhi haanta la lulaayo ee caanaha laga lulaayo ee subaga marka laga bixinaayo isagaa ka soo saara isagay haweenku kaga soo xaadiyaan oo burcadkay ku soo qaadaan markaas saasaa loo yidhi bixiye waa kow waxaa jira oo ku xiga mid la yihahdo dhure ure haa dhurahaasu had iyo go- isagu waa ka yaryahay isaga waana ka dhuwan yahay saasaana dabadiisu u dheer tahay afkiisuna waa ka yaryahay dhulaa la yihahdaa oo isaga ubooyinka ama baarooyinka iyo ama dhexdooda ku jiraaba looba dhaayaa subaga marka laga soo qaadayo ila gacan la gelin maaye kaasaa subaga lagaga soo qaada subaga fadhee maakhalida ah oo dhulaa kaa la yihahda marka calashaan la shiilaayana waa lagu dhuraa badiba oo naagta haysata way ku dhurtaa oo saasaa dhula loo yidhi waxaa jira marka fandhaal sooreed fandhaal sooreedkaasu waa kaa yara isaguna xarxadhana quruxda badan leh qaarna waxbaa lagu cunaa qaarna waaba iska yaalino marka rag xisho aad ka xi- xil aad kala mudanta inuu yimaado yaa wax loogu soo ridaa oo xeedhada inta la- la kariyo bariidka oo la geedeeyo oo subagii lagu soo daro yaa afarta koone loo saara afarta dhinac loo saara hadday afar yihiin hadday laba yihiin hadday saddex yihiin hadba tiradoodu inta la egtaa xeeladaasna loo saara oo kaas isaga ruuxiisa waxaa laga oran u badan yahay geedkaan himirta la yihahdo yuu u badan yahay fandhaal la aashaan la sameeyo oo wax lagu cuno oo ku cuno leh wax ugu badan bahalkaas haddayan galbida ahayn galbeed kaga timaada himirtaasoo lagu ruxo marka fandhaalada anigu saddexda ah yaan u kala qaanaa wixii kale dee lagu daraayana odayaasha waxaan ku wareejinayaa ninka la yidhaahdo oo isag- eh, adaa ku wareejinaya kuusoo walaalo
waxaan oo dhan anigu intaan gaadhay anaa ka aqaani anigu haddaan dhaga weyne ah intaan ka aqaan baa sheegaya sheeg
horta waxaa jira midaan kuwa ahayn oo odayaashu ka yarboodeen oo waxaa la yidhaha qudde quddahana waa kii ninku ka maahmaahay ee naagta qabsatee ay tirisho intii u tegay naagta magaalada war lacagta na sii uu yidhi na naga taga nagaba quddaya jeerina loogu dari jiray waa ka subaga la daray ee ragga subaga lagu siiyo kor buu u qoran yahay oo wuxuu qaadaa in nin deeqda oo qaar kan qaarna waa sakxiyaan qaarna kor baa sidii xeerada loo qoraadoo xeerada sooma kala dheera isla saas ugu kala girgirdheen halkan salka ay ka gooyeena ka qorqooreenna kor bay uga qaadeen labadii dhinacna kor baa looga qaaday marka nin buu deeqaa oo meel weel bay u saaran intay subagaasi intaa ku rujaan oo markaas hilibka lagu siiya waa kaa ninku ku qaanabaya naagta markay qaananta leeyahy naa naga taga naga kudiya jeerina loogu dari jiray wejigaa gubayoode buu leeyahy
waa mid dhirta laga qoro qabaalka iyo xeerada horta waa isku mid isku dhir baa laga qoraa qabaalku iyo xeerada meel baa laga wada qoraa iyo kudayaasha iyo waxa horta waxaa soo raaca geed la yidhaaho goosay oo isna hawdka ka baxa oo qabaalka laga qoro iyo xeryaha iyo kudayaasha iyo kalaxba laga qoro goosay baa la yidhaha waa sal waaweyn waa geedka moqorka reer hawda ku nool yahay moqorka ka caba oo goosay baa geedkaa la yidhaha waxaa jira geed kale oo fandheelada la saantay isna lagu qoro la yidhaho jawdheer waa geedkan marqaan iyo hawdkan iyo hareerihiisa ka baxa oo isna jawdheer baa la yidhaha qudayaasha iyo bixiyaha waaweyni horta waxay u badan yihiin jawdheerka waxaa jira waa geedka dhakalka geela lagu maalana laga qora qabaaladana waa laga qoraa geed kalaa jira wax laga qoro oo isna waxaa la yidhaahaa waa geed geedkan qararada oo qabaalada laga qoraa lagama qorto isaga wax kale yoocadana sida aad sida qaalibka ah fandhaal lagama qoro iyada dhakalka geela lagu maalayo aagaamaha haamaha la dhaansanayo waxaasaa laga qora laakiin fandhalada lagama qoro oo gaskan maaragtay ay gas bay leedahay oo gaskaasaan laga goyn karin himirta jawdheerta geed la yidhaho ontoro waxaasaa laga qoraa goosayga waxaasaa laga qoraa bixiyayaasha iyo fandhaalada shillanka shillankana waa laga qoraa fandhaalada waa arrintiisa cad quudkana waa laga qoraa dhirtaas oo dhan baa iyana laga qoraado u reeba waa kala leeyihin dhirta qorinda geedka la yidhaahaa yoocadu iyo qararadu qabaalka iyo dhakalada iyo waxaasay u badan yihin waa geed nugeyl waxaa lagu raacaa geedka la yidhaho yoocada markuu jabo dhirta qaarna waa kala duulaa oo waa firdhaa qaarna waa dilaacaa marka naagahan reer baadiyuhu hamaha waa kabta weelka markuu ama qaba ha noqdo ama qori ha noqdo markuu ka jabo dhirti kale waa duulduulaysaa kabi mayso ilaa yoocada iyo goosayga labadaasu sidii qabada iyo u kabmayaano intay afka isu saaraan yay tolayaano markaas intii leeg haddana dib u dhaarsanaya oo wax ugu maalaya intaa waxaan hayna lagu kama kama sheegayn waxaan ku wareejinayaa ninka la yidhaahdo cali mudiir cali mudiirow maxaad ku daraysaa adiguna fandhaalada
wallaahi waa isku mid baan nahay waxaas waxba kuma korinaayo midka bixiyaha aad u taqaanaan anigu waxaan idhaahdaa qarsin marka qarsinku waa midka lagu bixiyo ee qarsin iyo bixiye bixiyuhuna waabay magaci magaciuba wataa laakiin qarsinaan u naqaa aan u aqaanaa far baa jirta iyaduna fandhaal baa jira gure gure ayaa jira ha guriga gura waa isku mid maya hadda anu dhuro uma aqaan dhuro waxaan u aqaanaa mid ceelka biyaha looga dhuro waa jiraa isna hadee haddee numbe sida u yaqaana dhuraha ceelku markuu biyo yareeyo midka ha- ee, weelka yaroo lagu dhuraan dhuro u aqaana Anaba Laak- wa- anaba wa laakiin naqaan.
midka cuntada lagu cuno dhuro uma aqaano marka hadda magacaas aan u aqaanan sheegaya qarsin waa midka badarka looga soo saaro weelka far midka ilmuhu yaryar ku cunaana la yidhaahdaa gure midka ee, lagu wada cunaa la yidhaahdaa fandhaalku waa isku mid kuwaxaas oo dhan dadkaa ku cuna waa runtiis ee, faqradalaale ee, si u qurxan yahay iyo si u kala habsan yahay iyo akhyaarta wax loogu kala siiyaa Een, kan badarka lagu ayimo annagu waxaan idhaahdaa ayime Ee, waxaan kaloo idhaahdaa laan laan laan iyo ayim aan idhaahdaa laan iyo ayim baan idhaahdaa kuwa lagu cunana sidaasaan u naqaanaa keliya waxaan ku kala duunsanahay ka lagu bixiye bixiye aad tidhahdaan waxaan idhaahdaa qarsin inta kaleeta waa far waa fandhaal waa gure waa ayin waa laan isku midaan nahay intaasoo dhan waa isku midaan nahay
horta ah, anigu ninka la yidhahdo cali mudiir waxaan ku ayidayaa midka la yidhaahdo bixiyaha anana waxaanu dhahnaa qarsinka waan dhahnaa waxaaba jirta hebel qarsin qallooc baa ku dhacay Ah, qarsin qallooc ayaa ku dhacay ayaa marmar la yidhaahdaa Eh, waxaan kaleeto oo midka wax- eh, lagu Oo sarbeeb ah.
oo sarbeeb oo hebel qarsin qallooc baa ku dhac- macnaha waxa yar kan loogu dhuray wax ama bixiyaha wax loogu soo bixiyey digsiga wax looga soo bixiyey ama Ya, ya.
ama dhayg wax looga soo bixiyey ayaa xumaa marka qasri qalooc baa hebel ku dhacay ayay dhahaanin waxaan kaleeto oo aan anigu ku dari lahaa mid eh, cali mudiir oo uu sheegay wuxuu yidhi midka lagu ayimo ama midka lagu cajiimiyo ama midka lagu malaakhadiyo ama midka lagu walaaqo marka waxaa midna kaloo soo raaca kaas horta lagu eh, lagu ayimo ama lagu malaakhadiyo ama lagu walaaqo magacyadaas macnahaas way iskuda dhow dhow yihiin waxaan anagu mid mar maan waxaan ku daraya mid la yidhaha malaakhad malaakhad waxaa kaleeto jira xurbin waa wadaa si soo wadaaya waxaa ku jira xurbin ayaa jirta xurbin malaakhad iyo ayime
isaga xorbinta wey isla markaa magaca fandaalka waa wataan ya magacii fandaalka oo sare way wataan waxaynu nidhaa xurbin iyo malaakhad Waa- waxaa kaleeto jira mid kaleeto annagu aanu kala duunayn allah yarxamna turunji turunjiga ninkanaa garanaya waxa waaye dugsiga weyn oo oo- oo baxrida iyo wax loogu kariyo waxaa oo dhan wax kama talaan waxa weeye mid intaa leego looxa oo balaato balaatay oo sida lagu walaaqayo wey oo sida- xalaalahay u yaallaayo idinka qolooyinka dooyaha raaca yaqaanaayo dugsiyada waaweyn dugsi waxaad arkaysaa wuxuu leegyahay wuxuu leegyahay oo naxaasoo weyn oo daahir baa iga dambayn doonaya qolkaan leeg marka waxa kan aynu malaakad iyo fandaal iyo ayime iyo xurbin iyo waxa aynu ku sheegayn maba gaaraanba maba oo gaaraanba daweelka wax lagu kari lahaa marka waxa waaye kaas turunji bay dhahaan doonyaha ruuxeeda waa loogu isticmaalayo waa lagu waa lagu duwaayo marka magaciisa meel laga keena ma aqaane Tu- turunji iyo baasi iyo waxaasay dhahaan oo qolada duunyada yidhaha baasina waa dhahaan oo baasiga war baasaan kula dhacaya iyo baasigan kala baxay baasuu ila dhacay iyo baasiga ma taqaana waa kii lagu malaaqadinayay ama lagu xirbinayay ama lagu ayimayay marka waxaan ku wareejinayaa oo kale isaguna eh, magaalada imiga si uu isugu xiro ninka la yidhaahdo eh, daahir afqarshe daahirow bal fandaalkii eh, malaaqadkii iyo fandaalkii iyo ayimihii iyo wixii alle ka aan tirtiraynay iyo turunjigii iyo baasigii iyo wixii isku xirxiradna wixii waxba kama dhinna haye waa la wada sheegay haye haddii lagu wada noqdana waqtigu way naga qaadaya wax anugu aan aqaan oo dhiman Mm.
oo aan la sheegin Mm.
ma jiro Ma jiro.
raggu maalintaa Ah.
u wada raacsanahay Mm.
dhirtaase wax laga qora haddaynu dib ugu noqonno markeeda horaan dhirta la kala wada yaqaanaado dhirtu waxay u qaybsan tahay geed dhuux leh dhuuxle iyo geed aan dhuux lahayn lahayn
geed adag iyo geed quwaxana way u qaybsan tahay geed adag iyo geed quwaacna way qaybsanta geed quwaxa waxba lagama qorto lagama qorto oo waa geedkii Mm.
jilicsan ee markaad calaliso guntiisa aada goyso dheecaan macaan leh geed hubeeyo geed lab haa markaa dabadeed dhirta adag ee aan kuwa ahayn weeyaan horta dhirta wax laga qortaa dhuuxuna aan lahayn marka way badan yihiin dhirta markaa dabadeed ninka quraarka ah ayaa garanaya tiradooduna marba meesha uu joogo dhirta ka qormi karaysa ayuu garanayaa sidaa loo sheegay haanta iyo kalaxa Mm.
iyo kuwa caynkaas oo kala ah iyo ubada iyo ubbada Mm.
waxaa laga qoraa may ubbada horta waa gooniye geedkan la yidhaahdo xagarka ubbada waa laga qoraa waa waa geed ruux aan markii hore reebay Mm.
oo isaga waa laga qoraa ubaweysada kaasaa laga qoraa geed aydinaan idinku halkan ka soo qaadin oo la yidhaahdo mooli mawliga ha
oo daloola oo guun weyn Mm.
oo haamaha isagoo caanko ah mooli mooli
haan mawliya waa noqon jira haan mooli ah Ah.
marka waa ka yaa baxa waa ka baxa bari buu ka baxaa waa geedka maydhaxdiiskuna xiggan aynu ka sheekaynayno oo kale oo dhuudhuuban weeyo waa la yar tiifaa markaas ama la calaliya ama la yar tubaa raradan xariirta ah isagaa laga geedka maydhaxdiisa laga soo haawey soo saaro.
waa yaaq shiid cajiinna male yaaq u egya yaaq Ah.
yaa quunbuu egyo markaasuu isagu dhuubayo wuxuu u baxaa mudh samadaas isu sariiraya markaasuu kii saaldheer iyo calan u egya may qanrarkana qanrar may u baxaa mid doona ekaa markaasuu markuu dusha u baxo ayuu sida dhaqaynka maxaa sabka yaa ama xasaabinta xoday dadka u xoday
yaqaan ay nooca xoday ma aha alweyn buu marka madax u bixinaya geedkaas isku soo dhuudhuubay geedkaa ma aqaani geedkaas wuxuu u baxaa sida geedka la yidhaahdo cawbaarka yuu intuu sidaa u baxo يحرم يحرم حين أكسرت والله kama عوبان wada baxo soomaalida waa cawlbaalkaas kama wada baxo waddanka cawlaa jooga ee waqooyiga مركز العلامي هي عوبارك يا الله قسم سنة يا حركة كم بروح لبضل ahirow adigaa ku wata afka hadalkaas آه maalina weydgeed aynu mura ku sheegayn آه oo iga degi waaye آه.
uu halkaygaa dhaaf waaye xataa aan ku noqdo dad weydiiyo murahda aad- aad aad ku sheegtay آه oo aniguna aan dinow ku sheegay آه waa mooli dinowgu waa mooli dinowgu waa mooli مولي ما mooli ذنبي.
haddaba ansaxno dinowgu waa mooli annaguna mooli waa dhahnaa anaa ilowsanaa آه dinow waa marahdu waa geed gooniya oo iyadu good gooniya waaye dinowga iyo mooligu isku mid maaha halkaasna waynu saxaynaa qolada dejineedkana waa inu waynu ogeysiinay waxayse shabaha maalkan mooli la yahay oo daahir baa qor ku haddaan gartay sida maalka xasku shabaal waa xun waaba leh inay saa u dhudhuubatay maal Dino- dinow baan dhahnaa anagu maalkaa Wadkaa.
dhudhuuba waya isagu malaha xajiinna ma leh Haji- wuxuuna ku leeyahay dhexduu ka baxa sida cawdu u baxa sida ha wax cawduba haa sida cawdu u baxa مركز دبابين waa dinow labadii geed aan doonaysay in la saxo geedka mawliga la yidhaahdo iyo dinowgu isku mid weeye iyo geedka kan la yidhaahdo Maraha.
een, marahdu waa kala gooni een, hebel waa carrado sogsogi maro dalsoogi maro marahdu sida aanay waxba kuu yeelin buu sogsogta u jiiday wey oo haddaba iminka soomaali idhya miskii qaadanayso sogsogi maro sagsogi maro ninkii cali waa iska carrado Ah.
sogsogi maro maro kana busho marka maxaa leeyahay asal bay leedahay wuxuu iska jiiday magaca ku jeeda buu jiiday oo sida aan marahdu waxba u yeesheen calaamadaas baa saas waan laama yaryar un Jijiricsan.
lama hubinaya una dabadeedna markaasu baa laga tumayaa maydhax baa laga diirayaa maydhaxdiisuna waa taa harun gaalka aan ka toranaa ee geela ku waraabsana oo welig waxba noqonayn iyo xaanta intii dhexda ahayd oo ka tegayna waa inta looga dhigaya isaga idhanka maydhaxdiina xarig baa laga soo markaasa laisku tir- la isku maartay ee xaskuusha waxaa la mida ee moolida weligaa lamida markaasu intuu sida cawbaarka baxo horta sare u baxo bulaama yeesha barbi waa u baahan waa tilmaamaa uu bogta geedka waa barbi markaasaana dinowga markaa ku harkiisa sheegay ka kacaynin kolkaasa intaad korto culay buu leeyahay culay maarata haamaha maarata sala caana macaana markaa guntiisii dhuubnayd baa doonaysa inaad afar xaamood ama shan ama inta uu gaadho Laga tolo.
ka samaysato hoostaad ka goynaysaa marka uu dhaco dhuux buu leeyahay weyn dhuuxaasaa ka dhex baxaya markaasuu dabad wuxuu noqonayaa haanqo toran markaasa xagga dambena looga samaynayaa gun hooyooyinka ku sameeya oo jiq laga siinaya Hoosna waa laga xagga dhigaya.
horena lagunun baa loo samaynaya waana la yar xaadxaadaya waxwey baa laga qabanaya.
hadduu idoga biyaa gal amaar Ah.
oo maqor ku yeesha Ah.
ko midda Marka kaleeto geedkaas Ah, mawliga.
geedka haamaha laga qoraa weeye yuucada haamaha laga qoraa Een, dhirta caynkaasi waa dhirta hadday haantu kala go'do wuu yar shuuqaya una dabadeedna waa la kabaya una xaydh yar baa la marinaya haantu way iska halkeedii
waa goosayga laakiin kuwa kale ee firdhaya waa kuwa xeedhiyaha iyo fadhaalada laga qoraa dhulka xeebta ah oo dhan iyo koobta geela iyo goorta koorta waa la geed yihiin marka dhulka xeebta ayaa la yidhaahdaa wuxuu ku badan yahay geedka la yado kulanka kulanka kulanka iyo garaska garaska horta xeeb iyo buur oo dhan labadaa geed baa ka baxoo haysta iyo quud iyo quud oo quudku dee maan meel buu ka baxaa lagu arkaa waa yar yahay u dhammaadaa ma baxo bixidiisa gaa- waa gaabiyaa bixidaas waa dhirta waa dhirta dhulkeena ka maranaysa ayuu kaasu ka mid yahay marse haddaad hawl usoo baxdo dee ma waayeysid geed markaa kuu qormaa oo maaragtay fadhaalka iyo waxaa laga qoro ardum arusoban markaa dabadeed fadhaalkii iyo qundihii iyo dhurihii iyo magacyada kale lagu kordhiyay intaas waa isla wada mid waa isla mid mid walbana hadhuurka sibaa loogu samaystaa haddaba haddaanu nahay dadka nugaal iyo ka nimaan iyo faqburaale iyo hamaadina inaanaa beer lahayn qaarka iyo daraawiish buu marka dabadeed waa tii daraawiishtii nooga timi hiiraan daacunku nagaga dhacay marka caanihii iyo hilibkii iyo subagii cuneen waa tii shuba ku dhacay waa teen mandheen markaas waxaan waa maxay kuwii waddanka joogay waxba noqon maayaane markaasna wala imankan badan bay doonayaan dadka karo marka waa annagii dhulka sancanay saruuradowga ahay markaasaanu dabadeedna cilmiga usoo noqonnay markaa dabadeed geedka kan xurbinka ana markaasaanu baranado mudhuudhurayay madhaadhayay ma jiirka miyaanad garanayne wataa dabadeed heestaasaan ay leedahay inanu waxaan naqaana taasaasaanu idin tusaynaa oo wataa dabadeed sidaa ugu majiiraysa dabadeed haruurkii markaa dabadeed say u kala fiican yihiin hooyooyinku taa xaruurkeedu uu dhagax noqonayaa weeye oo hadday badar dabada jilicsan soo saarto dee waa taa muruuruqiyay maraaqiyay laleeyahay manaab aad uguma jiiri weydi marka hadday sidii ku wado intuu biyaa laqaa unbuu dhagax noqon lahaa dabeed haddaad halkaa gaarsiiso sidan ma ahaa maaqul garow butaala waa kaa inta dabe saa loo gooyo garow butaale saa loogu laqaya garow butaale garow garow butaale garow butaale baan nagu dhahan garowga mutaaleha garow garow garow Ma- ma garowga iyo butaale wey war waraguma beertid ukaadi war garowga iyo garowga iyo koronkorku waa laba istaab oo kala horeeya Koo.
haddii uu isha laga tuuro wax la yidhaha koronkor koronko oo waa ka dabadeed dadka lagu kala jaban garowna waxaa la yidhaahdaa marka isaga baalka laga tuuro yaa la burburinna ee aan la burburino ee la waa kaasaana garow baa la yidhahdaa marka la jabiyana jidhiidhi baa la yidhahdaa markay bislaatana budadeeda lagu daraa marka la majiinaya markaa weeye hadhulka annaga idinka naqaana gacaliyo uga gacaliya aada nagama taqaan gacaliya nagama taqaan kaase waxaa iga badiya oo keliya ninka la yidhaahdo ka tegay ceelguur iyo banaadir ka tegay maahay nin kale habkaasaan kuu sheegay wadii kaga baxay anigu dhegayso badanka sida habka loo sameeyo kulli mooleen waa laydinka badiya may anagu xeeraan leenahay anagu reer bari haddaan xeero yaab leedahay reer bari waxaa jira karobutaale laakiin hadhulkaa waxaa la yidhaha karobutaale wuxuu leeyahay inta uu magac leedahay yani ma tasawir caqligu ma qaadi karo sababtoo anagu cunno maaha maliyidine Kow.
waxa kale sheega laakiin beer toonka iyo toonka iyo gocosada ha
iyo badarka ha
marka midowga goonidiisa loo sameeyo ha ee shiidka oo la isku daro ay shidhiidha Ah.
noqdaan maleedinay goonka anagu goonka ma maaha goonka ma- goonka ma Gocosadana.
gocosada ma cuno reer magaala nahay ma ma ma dayeer aan nahay waaba cayna dayeerka qotee waaba nagu cay annaga ee reer baadiye wey wari xeerada waa xeero baadiye hala yaabine la xeerada tamamna dare isma qalma taa waxaa la ogaaday sida aan u kala badinno halka kan marka aanu wax baadhnay baanu ogaanay qolada iyadan bariga ka timi iyo qolada nugaal ka timi iyo nin haw isagaba iska daayo calimudir gurigu ka yimi baa inaga badiya waa taas waa sababna maxaa- sababna maxaa u ah waxaan ogaaday halka ka rag aroosa oo la yidhi waxaa loo samaynaya diyaafadu caawa cuni ah kolkaas ayaan idhi, "Koow." markaasaa la yidhi waxaa la samaynayaa qaraha kan iniinihiisa ayaa inta la maydho la saloolaya marka la saloolo ayaa dabadeedna mixdin la marinaya anaga aragnay markaasaa gocosadiina mixdin la marinayaa markaasaa caana riyaad lagu karinayaa markaasaa dhir udgoonna lagu darayaa goobadiiba halka loo dirayaa ninka arooska ahaa markaad u daraya taa istaraya dabada habeykii waa inaanu seexanin dabada cilmiga halkaasaa laga ogaado markaasaan ogaaday inaanu anagu baadiye joognay bal adigu
caliyow caliyow cali horta cali mudiir inuu beerto waa run inuu naga badiyana waa run oo meeshaa waa run laakiin samayntiisa iyo reer magaalanimada iyo cilmiyada la soo guuriyey ama beeshiya laga soo guursay ama caraabiya laga soo guursay ama shiine laga soo guursay inta cilmi oo reer barigu ku darayaan haddaad ogaan lahayd waaba wareeri lahaydeen reer barina ma idaan reer bariga had hal soo daada meelaha ka joogaad aragteen ma idin reer bari ma arag maba aad aragba reer bari
horta reer fadhood iyo waa waa khashiiminta geedi horta waxaa la yidhaha ilbaxnimada civilizationka iyo halqi adduunka yani contactiga contactiga international amba hindiya amba afrikaan amba carab iyo xadaarada qowday reer bariga lagula tartami maayo wixii kula tartamaa waa dhinacaa zaylacdii hore iyo waxaas waxaa haddana iyaguna xeebaha banaadir aa iyaguna kula tartamaaya waxayaan la isku qasin wuxuu seeyihiina loo sheego fardaha iyo geela iyo waad ka badisaan laakiin wixii ka yimid dibadda